si loo ilaaliyo badqabka iyo amniga bulshada ku nool magaalada beerdhabo ee xarunta gobolka baay islamarkaasna aysan u dhicin dhibaatooyinka la xiriira shidalka ayaa waxaa loo sameeyey awaamiir la xiriirta gaadiidleyda islamarkaana sharciyo ay ku kala shaqayn karaan gaadiidleyda kala duwan ee ku dhex shaqeeya gudaha magaalooyinka gobolka baay ayaa waxaa loogu baaqay in ay ku socdaan xawaare aada u gaaban maadaama lagu guda jiro maalmaha ciidda guud ahaan dalka afhayeenka ciidamada booliiska magaalada beerdhabo ee xarunta gobolka baay ayaa awaamiirta la wadaagay gaadiidleyda ku nool gobolka baay dadka oo bajaajleyta eh magaalada maylaray iyaala oo basalcad ciidad lah tukudi iyaala magaalada ha ka fasaxmeen dadweynaha magaalada ha ka fasaxmeen ini tartiibta baabuurta on wadan mas-uuliyadda way ba ku saaran dadku soodo mas-uuliyad ku saaran way kaloo mas-uuliyad ku saaran iyaalka jidka maraayinga meel dhahay mas-uuliyad ku saaran ehe mahad ishukri isku leh oo soonkii labaatan iyo sagaal yey oo meel dhahay safayle ka soogni alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin iyadaba meel dhahay ilaahay inaynu ku shukri inuu gaar ahaan way ba antoon ku mahadnagay ciidamada amniga oo qaybo jeshaldajiisan sida booliiska ciidamada nabad sugidda asluubta milatariga dhammaan ciidanka maylaraaye amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali guud ahaan ciidanka maylaraaye amniga sugaay ee soomaali eed eed aan mahadsanyin khaasatan ciidanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhabo qeybajo shalgadiisan safayle maylaraaye aan wada shaqeeyan gaar ahaan wayba safayl ciidankan la shaqeeyey bilaan sooma aan ka soomay magaalada baydhabo قدوميها دلنيرة لبانتو أي سنة داعك التيم جينا سفيلة ما إلى هاي قيبو شل جديسين أو إذا ما ما إلى هاي أنغل الشقيا مرك ويبا سومالي كما مع راسي ويبا لها أي نوع هلا هوني معلمو إيد إذا ما البوليس ويبا أنك باغي معلمو إيد سديد أمبير مسافات أمبير إني يو إيد إيد ما إلى هاي أنغل دمر أديغان شيئف كميلو هنسك بحايان أو عيارو هديه دغن جوغ صوب صدايان meelo fanaaniintan iska kooyan dadweynaha meelo ka caweeyan ciidamada amniga way baan ka baaqay ini maylahay eed iyo eed mas-uuliyadna isku saaran tankala wayba maylahay in sheegay dadka oo bajaajleyta eh magaalada maylahay iyaala oo basalcad ciidad lah tukudi iyaala magaalada ha ka fasaxmeen dadweynaha magaalada ha ka fasaxmeen ini tartiibta baabuurta on wadan mas-uuliyadda way ba ku saaran dadku soodo mas-uuliyad ku saaran way kaloo mas-uuliyad ku saaran iyaalka jidka maraayinga maylahay mas-uuliyad ku saaran marka walaal wayba kalena bajaajka lanka wadahay walaal markale walaal wayba kalena ini shil isku ilaalida gaadiidladan ayaa waxaa loogu baaqay in ay yareeyaan xabaaraha ay adeegsadaan si badqabka iyo amnigooda loo ilaaliyo shacabka ku nool deegaanada gobolka baay